الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال baabu nafaqaat baynu ku dhex jirnay baabkii ka warramayay masruufka iyo qoyska wixii u baahan yahay in ninkan waajib loogu leeyahay waxaynu soo qaadanay xadiidka koowaad oo ka hadlayay gabarh ka cabatay ninkeedii u sheegtay nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ka qaadanayso maalkiisa wax ku filan ka qaada buu ihi laakiin si macruufahoo wanaagsan oo aanad ku xadgudbaynin ha ahaato waxaa mar walba ka sii wanaagsanta ah iyada oo gabadhu ninka ka doontaa wixii ay u baahan tahay iyo inuu kordhiyo sidoo kale masaalixda iyo mafaasidana in la isu eego maxaa dhibaa jira maxaase dheefa gabadha laftigeeduna ninkeeda inay dabeecaddiisa barato oo haddii ay keenayso matalan in waxaan ay ka qaadanayso xoolihiisa aanu ogeyn inay keen hadday keenayso inay kala tagaanba ama qoyskii uu ku burburo dee dhibaatada ka imanaysaa way ka weyntay maslaxada la kordhinayo marka taana waxaynu odhan lahay waa baraarujin macnaha xadiiskuunbaa sheegay oo yidhi gabadhu way ka qaadan kartaa xoolaha ninkeeda wixii ay ku dhammaystiranayso biilka haa wuu yidhi xadiidka laakiin dee xadiisyo kale oo iyagana u baahan in lala akriyo xadiidka ayaa jira oo la xidhiidhayay labada qof dee habka ay u wada noolaanayaana wanaagsan matalan haddii ay wax ka qaadato maalkiisa oo liiska tuugada uu ku qorayo oo odhanaya tani mid la qabi karaba maahae waa saariqad dee meeshii waxaa imanaya in qoyskii burburo oo idhaahdo mar haddaan annaanaba jirin waxa weeyaan dee ma qabi karayaba xaaski arrinku hadduu halkaa gaadhayo waa inay dhan kale uga wareegtaa waana isaga ku qancisaa waxaan inaanu ku filayn uu mudan yahay inay kordhiso inuu kordhiyo oo reerka biilka uu kordhiyo ama gacalkiisa iyo xigtadiisa a u sheegto saasaa wanaagsan marka waxaynu uga jeednaa maslaxadda iyo mafsadada in la isu eego mar walba sharcigeennu wuu farayaa taa oo daliiladeeduna dee aad bay u badan yihin arrimo badanoo waajibba ahaa ama miisaan weyn diinta ku leh ayuu nebigu isaga dayn jiray mafsadada ka imanaysa daraaddeed waxaa ka mid ahaa dhismihii kacbada waxa aan jeclaystay buui inaan kacbada halkii raadkii nebi ibraahim saaskiisii gaadhsiiyo laba albaabna u yeelo hoosna u dhigo laakiin qoladan quraysh oo wakti dhow islaamkoodu ahaa ayaan isri diintaba way ka carari munaafiqiinta waxa macruuf ahaa dhibaatadoodu way badnayd waajibna way ulahaayeen in gacan la saaro wuxuu isaga daynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam in la yidhaahdo asxaabtiisii buu laynaya oo dadka muslimiinta fitno ay halkaa ka dhex xooganta almuhim waxyaabo maslaxo ahaayoo iman lahaa mafsadada ka imanaysa daraaddeed ayaa looga joogsan jiray marka taa waxaynu uga jeednaa xadiidku wuu sheegay oo xaq way u leedahay wixii maalkiisaa inay ka kororsato haddii isaguna uu heli karayo haddii waxan ay leeyihiin haddaanu irhaaq iyo dhibaato ahayn mar walba laakiin waxa ka wanaagsan waxay isla sii ogol yihin iyo saraaxadda iyo warka cad intaasaynu ka dabageyn lahay وعن طارق المحارب رضي الله عنه قال qadimna الmadينة madiinadii rasuulkaanu soo galay salى الlahu عalayه waslم waa magaalada madiina faإidaa rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi waslم waxaanu aragnay nebigiioo qaaئimu calى اlmimbar mimbarka dushiisa taagan yakطb الnaasa wayaquul dadku khudbad u akhriyayaayo wuxuu leeyahay yadu lmucطi lculyaa gacanta ka wax bixinayaa sarraysa yadu lmucطi qofka wax bixinaya gacantiisu alculyaa waa ta sarraysa ee sharafta leh wabda ku bilow biman tacuulu dadka aada biilinayso ama aada masruufayso ku bilow ummaka hooyadaa ku bilow wa abaaka iyo aabbaha wa ukhtaka iyo walaashaa wa akhaaka iyo walaalka uma intaa kadibna adnaaka fa adnaaka sida ay dadku kuugu dhow yihiin midiba midka uu ku- ka dhow yahay ku bilow masruufka baabka nafaqada ayaynu soo tilmaanay tacriifkiisa waxaynu soo aragnay oo kale xukumkiisa inuu dee waajib ahaa dadkuna isku wada mid maahee qofka uu waajib noqonaya masruufkiisa xagga dambaynu ku qaadan doonaa ee culimmadu u badan yihiin inuu asalka iyo farac yahay kuwa dhashiya kuwii ku dhalay xikmadda ku jirta waxa weeye bulshadii oo la isku xidhayo takaaful ijtimaaciya in la isxil qaado la isku tiirsado oo arrinka la giijiyo si aan cadowgu aan dadka ugu kaxaysan karin adduun iyo ee, duruuf dhaqaalo uu kaga faa'iidaysto waxaa looga sii bilaabay dadkan qofba qofka uu ka dhow yahay dadku sida ay waxu hayaan qofku inta uu isaga ku dhow hadduu inagaga filaabo waxaa la rajaynayaa inta kalena inuu waxun ku taro kuwii ka ag dhowaaba haddii uu laynooga soo dhaco xaggiisa oo uu inagaga filaan waayona cid kalena waxba kusii tari maayo marka hebel markuu ku filaado inta ka ag dhow ka kalena ka kalena saas dee midba waxaa loo helayaa cid lagu meeleeyo sidan aad aragtee dadkeenu igshorankan magtay ku jiraan dee qabno iyo qoorho la yidhaahdaa macnaha qabnadu waxa weeyaan qofba inta qoyskiisa ah ee aan waxba hayn inuu wax ka bixiyo inta qoyskiisa ah ee aan waxba haynin marka inuu inaga filaado saasunbaa loo qaybiyaa ardaa hebel hebel baa wax ka bixin kara ku qora inta kale ku qora inta kalena sida loo hayaaba la wada meelaynaya marka halka laga duulaya waa saas weeye aqsaamta nafaqada wayn waynu soo xusnay xalayto nafaqa lilmamluuk wa nafaqa lilqariib wa nafaqa lilzawja saddexdii qayboodba halkan buu sheekhu kusoo ururin doonaa aayaadka iyo axaadiidta ka warramaya aayaadka soo aragnay axaadiidtiina waa kuwanaynu ku dhex jirno weeye sanaaxadda iyo dabeecsanaanta iyo macaanka iyo wanaagga islaamka ad halkaa ka arkaysa dadkii isuguba dhowaa gacalka ahaa xigtada ahaa isugu jeclaa kol hadduu isu dardaarmayo sharcigu oo uu leeyahay kaasaa kugu dhow bal halta kaasu ka bilow oo ka filow xadiidkani waxa uu sheegay tartiibta loo samaynayo nafaqada ama biilka uu qofku bixinayo iyo masruufka bal dadku sida ay usoo kala horeynayaan marka u horeysa wuxuu nebigu ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam qofka wax bixinaya iyo ka wax la siinayo inuu fadli badan yahay qofka wax sii wax bixinaya labada gacmood gacanta wax bixinaysa iyo gacanta qaadanaysa inay fadli badan tahay gacanta qaadanaysa macnaheedu waxa weeye adigu bal inaad isku daydo mar walba kii wax bixin lahaa ee aan wax qaadan lahayn inaad halkaa ka duusho ha iska dhigin adcafu nnaas adcafu nnaas inaad tahay oo ka waxuun dooni lahaa ama shaxaad ama siyaaro ama sado ama cashuur kii wuxuun dooni lahaa ee dadka uun baarasayd saaran oo iyaga dhiig miranaya noqon lahaa bal ha ka fikirine waxaad ka fikirtaa inaad noqon lahayd ka intuu isku filaado dadkana wax ku tara khayru nnaasi anfacuhum licibaadi kaas weeye horta kaas weeye alyad اculya khayru min alyadi sufla wاlyad اlculya hiya اlmunfiqa waa gacanta wax bixinaysa yad lmucti alculya taasaa sarayso sharafta leh taasi waa fadliga iyo xagga sharcigu miisaanka uu saaray laakiin adugu marka aad wax bixinayso ha iska dhigin kii xariifahee sarreeye ee qofkan ka fadli badan ee u tar sheeganaya ee isu muujinaya inaad ka sarrayso sidaa ha isu dhigin taasi waxa ay ku tahay culays iyo diiqad qofka aada wax siinayso kaasay dhib ku tahay waaya marka wabda biman tacuulu ciddaad biilinaysa ku bilow waa hooyadii aabbihii walaashii iyo walaalkii ka midiba midku ka dhow yahay marka waxaad halkaa ka aragtay labadii waalid buu ku bilaabay nebigu wixii aada heshay inaad ku bilaabayso labadii walaalaha ahaa walaalaha ahaydeenna waa ku xigsiiyey waxaad halkaa ka arkaysaa oo kale rag iyo dumarkii dumarkiiba horeeya aabbaha iyo islaanta islaantii baa la horraysiiyey walaalkaagii labaa iyo tii dhadigay inantii baa la horraysiiyey mar walba dhadigaa horreynaya mustafaadaadka xadiidka aynu ka qaadanayno fadli weyn buu leeyahay qofka wax bixinaya isagaa ka fadli badan kii qaadanaya marka u horraysa waxaad ku bilaabaysaa nafta oorida faraca usuusha mamluukaadka iyo waxyaabaha aada leedahay saa tartiib saasay noqonaysa qofku naftiisa isagaa ugu horraysiinaya haddii aanu iisaar samaynin oo aanu iska doorbidin saynu axaadiista dambe ku arki doono dadkan haddaad waxwada gaadhsiin kari weydo siday u kala horreeyaan baa lagu kala horraysiin doonaa aabbaha iyo hooyada waxa la isla waafaqsan yahay in hooyada lagu horraysiinayo maadaamay ka itaal daran tahay maadaama ay dumar tahay maadaama laga yaabo socodku isagu leeyahay inaanay iyadu yeelanin oo gurigeeduna iskaga egaato odaygu laakiin wuu wareegayaayo allabari soo cunyaa iyo qaar maqaaxi wax kala soo wadwadyaada dee waa nin oo wuu wareegayaayo waa si uunbuu uga ugaga dhowdhow yahay saa darteed baa iyada lagu horraysiinaya markaad waxba u wada weydo yushtarad liwujuubi nafaqati alqariib min usuulin wa furuucin waxawaashi hina almunfiq goortay nafaqadu kugu waajibayso waa inaad adugu hayso markaasay waajib noqonaysa qofkan maalan xigtada ah waxaynu soo nidhi nafaqadii oorida la garay laakiin qofkan xigtadaada ah ee biilkiisuu kugu waajibayo waa kee madaahibtu dhowr qaybood bay noqdeen waxay se u badan yihiin saddex madhab asalka iyo faraca inuu yahay qofkaas asalka iyo faraca ayuu noqon doonaa oo looga jeedo aabbaha iyo hooyada iyo awowga iyo ayeyda iyo kuwii iyaga sii dhalay furuucduna dee waa dadkii yaryaraa ee aad dhashay iyo kuwii aada awowga iyo ahayd iyo kuwaas weeye mar walbana cidda ay wax ku waajibayaan waa ragga ee xagga dumarka ma ah nusuus badan bay soo qaadanayaanoo qaarkood aynu arki doono a'imada qaarkood baa waxay ku darayaan walaalaha sida xadiidkaniba uu sheegay dadka walaalahaga ah laakiin qofkan ay wuxu waajibayaan waa qoftii aan waxna haynin isla markaana aan shaqaysan karaynin oo naafo ah ma waxbarasho ku jira oo si uun wax ka hor joogsado inuu wax raadsado ay jiraan weeye qofkanna waa qof aan waxba haysanin xataa asalkiiyo faraca laftiisa markaa la siinaya waa marka aanu waxba haysanin qofkii hadduu isagii wax haysto waajibi mayso marka fawaariqda ay leeyihiin masaariifta oorida iyo masaariifta qaraabadaada waxyaabaha u kala farqigaa xalay baynu soo xusnay in aanay dayn noqonaynin qaraabadaada masaariiftooda haddii wakti ka mida aad waxba siin weydo inaanay dayn noqonayn baynu soo xusnay laakiin wakti waxaa jira ay dayn noqonayaan waktigaasi waxa weye haddaad cid ku ballamiso dukaan baad ku reebtay ama bakhaar ama mid waxaysto waxaad tidhi aabbahay ama hooyaday ama ayeyday ama inankayga wax sii biil sii adigaa damaanad qaadayda waad ku reebtay markaa goor dhowto odhan maysid wixii waan ka noqday ama dayn buu no dayn ma noqonayo wakti dhaafay wey waa ilaa ilaa waa lagu yaadanaya marka labaadna waxa weeye haddii uu qaadigu kugu xukumo oo uu ku idhaahdo adiguna waad haysaa iyaguna waa fuqaraa waxaa lagu leeyahy intaa inaad bixiso markaana dayn bay noqonaysa saasaa loo badan yahay qariibka ay waajibayso oo asalkiiyo farca aimada qaarkoodna waxay ku dareen dadka walaalaha ah waa markaanu qofki shaqaysan karin waa markaanu qofki waxba haysanin xaaladahaas wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yihi lilmamluuki kii lalahaa wuxuu leeyahay dacaamuhu raashinkiisa iyo wa kiswatuhu dharkiisa dacaamuhu wa kiswatu dharkiisa iyo dhuunigiisa walaa yukallafu laguma mashaqeeyo min alcamali camalka xaggiisana ilaa maa yutiiqu wixii uu karayo unbaa la saaray rawaahu muslim waa waxaynu soo nidhi nafaqadii zawjada iyo nafaqadii qariibka iyo nafaqadii mamluuka xadiidka nafaqadii mamluuq buu tilmaamay ka horena kii qariibka ayuu tilmaamaya ta zawjadaana u badan doonta mamluuk waa qofkii wixii ciddii aada lahayd weeye waa addoomihii dacaam iyo kiswa dee dharkiisa iyo dhuunigiisa inaad aratirtood waxsiisu kugu leeyahy hadduu kuu shaqeeynayo adeega uu ku yahayna dee wixii uu shaqo qaban kala saar waa addoonoo halakadeeda la odhan maaye camalka wixii uu kari karayuunbaa qofkan la ilaahay ku mashaqeeyo adiguna aad ka doonay hadduu kuusoo shaqaynayo lacag kuusoo saaraya hadduu guriga ka adeegayo hadduu tijaaradiiyo xoolaha kula wado waa in mar walba qofkani waa qof bani aadamahe si naxariista loola socdaa islaamkeennu waa baneeyo u ogolaaday marka hore shayga la yidhaahdo addoonnimada macnaa inuu qofku qof kale addoon u noqdo waxana wax soo jiray buu ahaa gaaladuna dadka islaamkay qabsadaan way addoonsanayaan iyadiioo kuwii laynaga qabtay la addoonsanayo in kuwa laga qabtay laga daayo waxa ay noqonaysaa in aan wixii ay xaq u lahayn lagula dhaqmin taas waa mid jirto oo wax soo jiray buu ahaa addoonnimadu saa darteed islaamku meesha kama saarine laakiin dhibkii lagu hayay buu ka dabciyey dhibkiibuu ka dabciyey markaasaa dee aada arkaysa axaadiidu sidan oo kale si wanaagsan inaad qofkii ula socoto oo si wanaagsan aada ula shaqaysato oo si wanaagsan aada u raali geliso oo si wanaagsan aada u xarayso qof mu'mina markuu noqdo islaamku waxaa kaloo uu ku sii dabciyey arrinta addoomaha mar kastoo qofkaasi uu mu'min noqdo in la xoreeyaa sunno ah aad nusuus badan oo u dhiirinaysa qofka xorayntiisaa badan kafaara gudkii iyana ha lagu xoreeyaa baa la yidhi marka waajib bay tahay qofka in wax la siiyo faral wey saa uu xadiidka nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam baabulcifqi baynu wax badan oo ka mid ah ku soo aragnay markuu nebigu ka hadlayay addoommaha iyo masaariiftoodu inay waajib tahay sida orid oo kale hum ikhwaanukum buuri war waa walaalihiin ilmo bani aadamu baa wadatihiin jacalahum allahu taxta aydiikum ilaahay baa gacanta idiin geliyey fa adcimuuhum mima ta'kuluun waxa cunaysaa wax ka siiya macnaa xataa raashinkiinu isku mid ha ahaado wa albisuuhum mima talbasuun waxa aad dhar xidhanaysaanna iyagana siiya isagoo addoonkuwa haddana dharkaagoo kale ha lahaado walaa tukallifuuhum maa yuqaalibuhum shaqo ka xoog badanaysoo dhib ku ah ha u dirina fa in kallaftumuuhum fa aciinuuhum haddii shaqo adag u dirtaanna garab gala addoonkii dhuunigaagii ha yeesho dharkaagii ha yeesho shaqada la qabo de markaa magacii unbuu addoon ka yahay wax kale oo aada la dheertayba ma jiro waa ixsaanka islaamka xadiidkana halkan wuxuu sheekhu u keenay nafaqada waxyaabaha waajibaya waxaa ka mid a tii addoommaha iyo tii xoolaha nool xagga damaynu ku arkay wa can xakiim ibni mucaawiya alqushayri can abiihi radia allahu canhuma qaala qultu yaa rasuula allah waxaan idhi buu yihi rasuulkii ilaahayow maa xaqu zawjati axadina calayhi midkayo ooridiisu xaqay ku leedahay waa maxay mudaafu ilayhiga dib baa loo laqbeeyaabaa la ama idaafadaeh maa xaqu zawjati axadina saddexdaa eraybaa isu idaafaysa sawjadu waa ooridii marka mid annaga naga mid ah ooridiisu xaqa ay ku leedahay calayhi dushiisa muxuu yahay bal waxaad noo sheegtaanu magankaaga nahayo marti cilmigeeda inaad na siiso ooriyaha iyagu maxay xaq nagu leeyihin arrin muhiima wey qaala nebigu waxau ihi an tudcimahaa idaa dacimt markaad wax cunayso inaad siiso intaad cunto in leeg wa taksuuhaa ida ktasayd markaad arad baxaysana keligaa ha arad bixina xaaskana ku dar wataqadama fii cishrati nisaa'i biraqam kada xadiidku halkaa horu inagu soo horumaray ka labaad wa can jaabirin radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam fii xadiidi اlxaji xadiidkii xajka bituulihi ee dheeraa maca tuulihi xadiidkii xajka ee dheeraa markuu nebigu ka warramaya fii dikri الnisaa arrinka dumarka markuu sheegay fii dikri الnisaa arrinta dumarka markuu nebigu sheegayey ummaddana uu u dardaarmaye wuxuu idhi walahunna calaykum war waxay idinku leeyihiin dumarku risquhunna dharkoo biilkooda wa kiswatuhunna iyo dharkooda bilmacruufi si wanaagsan oo sidaa kari karaysaana akhrajahu muslim xadiidkaasoo dheeraa axkaamta xajka ka warramayey waxa uu ka soo galay intani ay ka soo gashay khudbaddii khudbatulwadaac ummadda markuu u jeedinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku daray dhinacyo badan buu ka hadlayo markaa xuquuqda qoyska ragga iyo dumarka ay isku leeyihiin buu ka hadlao tii dumarku xusay markaasuu uhi dumarku waxay idinku leeyihiin dhar iyo dhuuniba way idinku leeyihin si wanaagsan inaa usiisaan marka labadan xadiid labaduba waxa ay sheegeen waxyaabaha ugu sii muhiimsanee dee xaaska iyo ninku ay ku wada soconayaan ninkii waajibkagu ah waxaa ka mid ah dharki iyo dhoonigeedii inaanay ka warwarin wixii u heli karayo marka wuxuu mar kale daliil u yahay nafaqadii oorida الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم آياتنا إلهي واكو شاقين حد لبدا حديثنا وي شاقين نفقدني قفك وي كواتبه هاتو مع القبين هي هاتو فرمرين هيدا وأنها لا تسقط بحال عند جمهور العلماء مرنا بك مرنا عيس قفك والله ما رانا يادو اسكمس يبها شقتك تاني إن أنا وحبا اسكبر أوريديسي laakiin uu u tusiyey inay isku mid yihiin ay isku naf yihiin oo ay naf qaybsanayaan ayaa halkan aad ka arkaysa saa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam fuqahadu qayb ka mid abaa waxa aad ku arkaysaa maalan kutubtan waaweyne maraajicda ahee fuqahada ama shaaficiyada oo kaleba haddaad soo qaadaad akrido way qadarayaanba nafaqada intaasoo kiilooyo bariisay ku leedahay maalintii garaamkeedu waa intaa intaasoo saliida intaasoo dhar xidhashaa intaasoo aalaadkii la isku qurxinayay kuwii guriga la dhigayay kuwii nooca ahaa wax wada qadaranoo noocaas sidii garaamkii askariga oo kale ayay tirinayaan laakiin qadarka noocaasah in la qadaro iyadu daliil ma leh daliil ma laha kusoo arooray oo waxay ku odhanayaan muusirku intaas ayaa lagu leeyay mucsirka faqiirkana intaa mutawasitkana intaa mid waxa lagu leeyahy kiilo midna nuskiilo midna kasii yareeba a'imada qaarkood baad moodaa inay halkaa uga sii yaro dhow yihiinoo waxay iyagu sheegeen assawaab almaqtuucu bihi cinda jumhuuri alculamaa ana nafaqata azawjati marjacuha ila alcurf walaysat muqadaratan bisharci bal takhtalifu biikhtilaafi axwaali albilaadi waalaazminati wa xaali azawjayn saa ibnu taymiya ayaa masaladaa ka warramayo waxa uu ibn xasam laftiisuna waa aad bu ugu doodaaye wax daliiloo tusinaya in la qadaro oo loo garaameeyo ma jiro waana nooc karantiimo ahoo dee labadii qof haddii iyadii laydhaa intaasay leedahay isagiina wuxuu doonuu yeeli karaa daad sidaa u hadlaysa nusuustani wuu ka fogaanaya marka waxaa loo eegayaa uun bil macruufidaa u nebiguui macruuf kadalik curfiga ummaddaasi meesha ku nool sida ay waxu isticmaalaan iyo waktiga la joogo iyo qofka xaaladiisa ama labada qof xaaladooda ee isqaba ayaa loo eegaya waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dee asxaabta akhniyada ah iyo kuwa fuqarada ah midnaba lama sheegin in koombooyin iyo galaamo iyo garaamo la qadari jiray lama sheegin ee ninki iyo gabadha wuxun bay wada qabeenuun nabiguna xaasaskiisa siduu la dhaqmi jiray waxay ahayd wuxuu helo iyagu u dhiibi jiray sidaynu inaguba yeelno iyadun baa loo dhiibi jiray islaanto naa wax ma haysaa aa waxanaanu haynaas bal soo ka soo rida maanta waxbaba ma hayno waa faramadhanahayba dabeedna markaasuu martida iyo inuu meelayo isku dayaya ama isagu wax iska raadsado marka iyaga un baaba dee ahaawun cidda qasnajiga ka ah marka sidana inaga laftigeenu yeello qofkii dee masruuf bixinaya kii kiishada islaanta u dhacaya maynu sheegine in iyagii wax loo dhiibo oo dabeetana wixii ay bixinayaan iyaga un lagu haleeyo laydhaa reerka dee weydinkaa waa fiicanta marka curfigaasun baa loo eegaya qofkan lodkiisu waxa ay wax ku bixiyaan iyo gabadhan lodkeeda waxa la siiyo dariiqo noocaas masale lasii xidhiidha tii xalayta aynu soo maraynay xadiidka abi sufyaan iyo hinda haddii masalan ninkii biilkii uu gabadhii udhiibayo oo iyadiina ay halkii uu yidhi ku bixi ka duudo lacag buu siiyaa biila ama maalin ha u siiya ama bishii ha u siiya ama sanadkii ha u siiye marka halkii uu ku yidhi ku bixi kumay bixinin ee meel kale ay ku bixiso maxay noqon kartaa meesha ay ku bixiso hadday dee maslaxad u tahay iyada iyo caruurta iyo qoyska hadday dar u tahay ha wax dhiba ma leh oo dee dhan kale unbay kasoo wareejiso reerkii unbay dib ugu noqonaysa maalan hagbad bay ku gashay oo hagbad aanay aanu isagu ogeyn hagbadaas dumarka aad bay ugu yar badan tahay ayay gashayoo waxbay ururisaa akoonkaasay samaysay laakiin marka ay soo qaado meel kala geyn mayse ama aqalkay wax u siinaysaa ama carruurtay wax u siinaysaa ama iyada isticmaalaysa dee dhan kale unbuu ka soo galay reerkii wixii wax mushkilada ma leh haddii laakiin meelo kale ay ula kacayso iyada inay isaga inay xalaal weydiisato weeye markaa ama tijaarad kale iyo waxbay ku gashay ama cid kalaabay siinaysaa oo masaariif kale ka bixinaysaa waa inay u sheegtaa isaga oo is idhaahda masaariifteenna masaariif kalaa barbar socotee de ha ka dhicina la qabso iyada qudhigeedu waa sadaqa uno dee wixiisii qofkii waxay u gelayaan liiska aakhire u gelayaan laakiin si aanay qoyskana u burburinin isagiina qalad aanu ufahmin ha u sheegto ha tidhaahdo infaaq intaa la-eg sadaqo intaa la-eg baan ka bixiyaa oo aan ka dheegaa ee igu ogow waxba yay qarini waaya gabadhii la fula ee markaa waktigii cadadbaxa ku jirtay iyada laftigeedu dharkan iyo dhuunigan way yeelanaysa ilaan xukunkii origa unbay leedahay saynu kusoo maraynay baabkii hore ee dalaaqa وعn cbdاللahi بن cمr رضي الله عنهma qاaلa qاala رasuul الlahi صلى الله عليه وsلم نbigu wuxuu yihi kafىa bالmarءi qofka waxa ugu filan إثma dembi waxa ugu filan an yuضayica inuu dayaco oo baylihiyo man yaquutu ciduu beeliyo ama raashimo inuu dayaco taasaaba dembi ugu filan ba rawaahu النasaa-i wa huwa cinda muslim xadiidku muslim agtiisa bilafd lafdigan uu ku qoran yahay an yaxbisa inuu hakiyo xanibo canman yamliku cidda uu hayo quutahu raashinkiisa iyo calafkiisa iyo biilkiisa cidda uu hayo inuu ka xabaaso oo uu siin waayo qofka taasaaba dembi ugu filan ba laba macnaad moodaa inay kala sheegayan qaybta hore waxay sheegaysaa qofka waxaa dembi ugu filan dadkii biilkoodu waajib ku ahaa inuu biil u soo saari waayo ka dambe muslimna isaga oo haya inuu xanibuu siin waayo oo idhaahdo waxba idin siin maayo oo masruufkii uu ka goosto taasaa dembi ugu filan ama isagoo hayuu ka goosto uu siin waayo ama isaga oo soo saari karaya ayuu soo saari waayey oo baylihiyey shaqadooda marka halkaa waxaa ka muuqday dee dadkii lagu halaynayay hadduu bulshada dayacay cid kalena uma soo socdo waa qof shucuurkiisa mas-uuliyadeed uu yaryahay waxaad halkaa ka fahamtay waajibkan nafaqada qofku hadduu dayaco inuu dembiile noqonayo ila waajib markuu qofku ka baxo waa dembiile isagoo heli karaya hadduu diidana colaad dhex marta isaga iyo xaaskiisa ama isaga iyo caruurtiisa ama isaga iyo xididkiisa hadduu ku cunaqabateeyo sidii maraykanka hadduu xaaskii cunaqabateeyo iyo ciyaalkii iyaduna waa xaaraan xaaraan weeye oo xilka aada leedahay inaad u dayacdo qof aada la ficiltamayso waa u xaaraana wax kale iska daayo xoolahaaga ama xayawaanka gurigaaga kula jooga oo aada dayacdaadaa dembigan ku mutaysanaysa ilaan bisad arsaaqadii laga xidhay oo gaajootoo dhimatay buu nebigu tilmaamay inay gabadhii haysay naar ku gashay gabadhii xanigtay xadiidkaas oo laga qaadan kara buu sheekhu leeyahay shimbiraha iyo xayawaanada iyo wixii ama la daawanayo ama lagu shaqaysanayo ama xadiiqada la keenayo in la iska haysan karo laakiin u baahan in la siiyo raashinkooda la siiyo mushkiladdan xadiidku ka warramaya waa mushkiladda mujtamaceenna haysata oo aynu odhan karno malaa mujtamacaadka caalamka aada bay uga duwan yihin arrintan karaya ayaa caaqiliina iska yihin caaqiliin mujtamaceennu marka hore wuxu aha mujtamac xoola dhaqata ah sidaa u og tihiin mooyaane xooluhuna dee dadku way sugaanuun oo waa loo fadhiyaa uun ilaahay baa abuuray isagaa daaqa usoo bixinaya isagaa ku beeray cadkiiyo caanahaba marka halkanaa loo fadhiisanayaaoo xooluhu waanay foofayaan waanay soo xaroonayaan caanihiina waa laga maalayaa cadkiina waa laga isticmaalaya wax kaleoo laga qabanayo oo dee kaa raacaya ag marmaraya aan ahayn ma jiro arrintaas dabee dadka waxay ku tarbiyad qaateen in faraaq weyn ama jaanis weyn iyo waktigooda oo iska furan ay helaan dadkan aad la yaabsantaad leeda maxay u shaqaysan waaye dee ummadaha kale qofku sideed saacadood buu beer qodaya oo xoog isticmaalaya ama dhisba ku jira ama warshad ka shaqaynaya sidaasuu kusoo barbaaray kuna gaboobaya kani laakiin dee xoolaha ilaahay soo dararinayo ee soo dibiraya daaqii soo cunayo iska ag socdaa dabeedna cid uu la sheekaysta iyo wuxuu ka warrama iyo wuxuu maaragtay rag iyo dumarba la raadinaya haasaawe waxaa keenaya faraaqan baa keenaya tii baa lagu tarbiyad qaatay dabeedna markii magaalada lala soo galayna xoolo la raacaana ma jire dee waa taa jaadkuun lala fadhiistay gidaarada marka isagoo kari karaya qofkii inuu kuuliga u galo oo waxuunuu soo qabto u baahan xoog ayuu halkaa iska fadhiisanaya leeyahy anigu waxaa ma qaban karaya ama ma kari karaya ama shaqadaasi munaasib iima aha waa uu ku dambaabaya labaatan kun hadduu soo saari karayo kuuli uu ka soo helo oo uu ka xaragoodo oo islaantii ay silicdo ama dawarsato ama kolaygii dul fadhiisato iyo dabakaayadii waa dembiile uu ku da uu ku dambaabaya waanu idhaahdo adigu ha carcaranin suuqe anigaa carcaranaye adigu fadhiiso anna waan shaqo tegaya saas inuu yidhahdo halkaasuu maaragtay islaamkeenu ka taagan yahay marka dumarkan hay-aduhu ay kaxaystaan ee masaakiinta ah waa meelaha ay ku harowsadaan had iyo jeer na adigoo sideed ciyaalahaya buu ku dayacay ninkii markaasaa dabeetana dayacaadda iyo khaladka uu ninkeedu sameeyey ayaa islaamka loo nisbaynaya odhanayaan muslimku makantan miskiinadaa dayacaya khaladkii muslimka islaamka siinaya islaamkuna dee diin muqadasa buu ahaa oo aan khalad lahayn qofka muslimkii khaladka uu galo dee islaam looma nisbayn karo isagaa khaldamay ha islaamku halkan uu ka taagan yahay inaan cid kale lagu halaynin ee maatidii ninkii xoog ahaa uu shaqo tago hawlahan uu kaga filaabo hadduu dayacana waaba dembiilaba wacan jaabirin radia allaahu canhu yarfacuhu wuu rafcinayay ereygaasi waa erey loo isticmaalo xadiidka marfuuca ah yarfacuhu yanmiihi yuballiquh ereyadaasi waxay tilmaamayaan inuu nebiga gaadhsiiyey filxaa yarfacuhu macnaa xadiidkuu nebiga u rafcinayay oo ilaa inuu nebiga gaadhsiisayay buu tilmaamayay filxaamili gabadhii uurka lahay almutawafaa canha ee uu ka dhintay zawjuha ninkeedii ninkeedii laga oofsadee ninkeedii uu ka geeriyooday taa markuu nebigu ka hadlayay wuxuu idhi laa nafaqata lahaa biil ma leh laa nafaqata lahaa biil ma lahaa gabadhii laga dhintay akhrajahu albayhaqiyu warijaaluhu hiqaatun laakiin qaala wuxuu idhi almaxfuudu sidaa maxfuudka ahi sida kale dee markaa shaad bay noqone waqfuhu waa inuu xadiidku yahay mawquuf saxaabiga inuu ku joogo ahar qowl saxaabi u yahay wa habata waxaa sugmayba nafyu nafaqati nafaqadii inaanay lahayn fii xadiidi faatima binti qays kamaa taqadama xadiidkaasuu inagu soo horumaray gabadh inaanay lahayn nafaqa inaanay lahayn marka way iswaafaqsan yihiin sida xadiidkaa faatima uu sheegayo iyo sida afarkan jaabir uu sheegayo labadubana waxay ka hadlayaan gabadhii laga dhintay inaanay biil lahayn biilna ma laha gurina ma laha sababta taa keenaysaana waxa weeye hadda asayba ha sidoo gurigala ha joogtee deen ciddii biilkeedu saarnaan lahaa dhar iyo dhuun iyo guriga ay ku yeelan lahay waa kan geeriyooday xilkiiba ilaahay wuu ka dulqaaday hadduu xoolo leeyahay dhaxaluun bay leedahay de markaa dhaxalkeedaasay iska biishan doonta dhaxalkaasay wax ka qaadanaysa xoolihiina dee markii uu qofka naftu ka baxday ayay cid kale u wareegeen oo iyadii iyo carruurteedu ay ka mid tahay milkigii xoolahan waxaa yeeshay markii ninkii dhintay iyada iyo carruurteedii ayaa yeeshay iyo ciddii kale dee xigta ah marka dee kiina kiina xilmo saarna cid kale oo loo weydiinaya biilna ma jiro waxaagan wax ka cun wey ama biisha ama dhaxalkaagii qaado oo halkaasay taaganta haddii markaa qofkii aanu waxba haysaninna dee caruurta cidda u xigta ee maalqabeena ayuunbaa biilkii uu ku waajibaya carruurta yaryar ee aan qaangaadhay dadka qaangaadhay iyagu ooridan iyo dadkii qaangaadhay iyo dee ummadooday ka mid yihiin laakiin carruurta yaryar ee aan qaangaadhin sibyaanta ah ee agoonta ah haddaan aabbahood xoolaba uga teginba dee ka xoolahayste u xigunbaa xilku saaran yihi waaya xadiidkaasi markaa wuxuu inoo sheegay faatima bintu qays iyo afarkan ama mawquufkan jaabir cidda nafaqada leh ee la sheegaya waa tii la fura tii laga dhintay maaha horena waynuu soo sheegnay arrintaas waa masale la ysku qabsado dadkeennu way isku qabsadaan oo agoontii oo ruuxii dumarka ahayd iyo xaaskii leh biilkoodu sidii buu isaga socdaa dabeedna laba sannadood ama saddex sannadoodba biil iska qaataa goordhown baa dhaxalkii la ysugu yimaadaa iyagii waxay leeyihiin dee waxani waa biil buu ahaayoo kii odaygu uu nasiinayunbaa socday marka dadka qaarkoodna way u saamaxaan qaarkoodna dee xisaabi xilmale bay ku qaadaan oo waxay yidhaahdaan dee maxaynu isleena marka haddii sharciga loo eego waa kan jawaabtii sharcigu bixiyey dhaxalun bay leeyihin agoontu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول نبي اليد العليا خير من اليد السفلى كعنت سر أيا كخير بدن تهوسي تسرنا وتوح بحنيت تهوسنا وتوح قادنا ويبدأ أحدكم qofkiin wuxuu ku bilaabayaa biilka iyo kharashka uu bixinayo bima yacuulu ciduu biilinayo ciduu biilinayo ku bilaabaya taquulu lmar'a intan dambe waa hadal abi hureyre abi hureyra lifaaqan u sameeyey oo wuxuu ihi taquulu lmar'atu gabadhu waxay odhanaysaa adcimnii dewari biili aw dalliqnii ama ifur markaa kol haddii arrintu halkaa taagantay wax lagu safaari kara maahee ku bilow sii caynkaa ka odhan lahayd adcimnii aw dalliqnii intaasay dee la soo liganta ama dee wixii waxaygiisii aan xaq kugu lahaa iyo masruufkii dee ama isii dah markaa kaasaa laga bilaabaya sidaasaa maaragtay imaamu albukhaari iyo xaafidka laftiisuba ay tilmaameen intan dambe waa mudrajun fii aakhiri alxadiid in hadal hadal abi hureyre oo xadiidka xaggiisa dambe dabagalay weeye saasuu imaamu lbukhaari iyo xaafid ibnu xajarba ay sheegeen rawahu daari qudniy wa isnaaduhu xasan wa can saciid ibni lmusayab fi rajul ninkii buu ka warramayaa saciid ibnu musayib imaamkaa caalimkaa weyni taabicigii ninkaasoo laa yajidu aan helaynin maa yunfiqu calaa ahlihi ehelkiisa waxuu ku beeliyo saciid ibnu musayib wuxuu fatwo ka bixiyey fi rajuli ninkii laa yajidu maa yunfiqu calaa ahlihi ee aan helaynin ehelkiisa wax uu siiyo muxuu yidhi qaala yufaraqu baynahumaa waa la kala kaxaynayaa hadduu wuxuu ku biiliyo waaye sabri kari weyday ha iska furo sidaasuu fatwo ku bixiyey akhrajahu saciid ibnu mansuur can sufyaan can abi zinaad qaala qultu lisaciid ibni musayib waxaan ku idhi buu idhi sunnatun waa sidani ma sunna ah sidani maxadiis nebibaa in qofku marka uu masruufka waayo gabadha laga furi karo faqaala wuxuu uhi sunnatun waa sunne daama hadal aanu leenahayba wa haadaa mursalun qawiyun sheekhu waxa uu ku leeyahay ibnu xajar waa mursal qawiya eeg mursalladaa kala duwanoo mursalku markiisa hore waxa weeye taabicigu hadalku nebiga u kor yeelo isagoon sheegin saxaabi ma rafaca taabiciyu mursala waqiil kabiiruhum laakina daka almustaiil marka hadduu taabicigu idhaa qaala rasuulu llahi xadiidkaa mursal baa la idhaha arsalahu wuu isagii un baa toos u qadimay marka mursalku culimada qaarkoodu way daliishadaan qaarna waa radiyaan waxtaja maalikum bihi waaxmedu kada abuu xaniifata almu'ayadu saddexdaa sheekhba way daliishadeen imaamu shaafici isagu waxa u leeyay mursalka la daliishan maayo mursalka saciid ibnu musayib mooyaane oo mursalka saciid ibnu musayib markaan u dhabogalay waxaan arkay buu ihi cidda uu ka tegayaa inuu abi hureyre yihi sida qaalibka ah abi hureyre inuu sodog ahaabaa loo ayaa la sheegaayo marka malaa inuu sodogii hada mar walba sheeg sheego ayuu iska yaraa ka yar xishooday marka qaala rasuulullahi unbuu iska yidhaa iyadoo meesha abi hureyre uu ku jiro marka cidda uu ka tegayaa kol hadday saxaabi inaan wax dhibihi ku jirin ayaa halkaa aan ka gartay buu leeya imaamu shaafici marka maraasiilu saciid ibnu musayib mursaladiisu waa qaar xidhiidhsan markii loo dhabogalay kolka la ogaaday inuu saxaabi ka tegayo sheekhu waa sababta uu u yidhi wa haadaa mursalun qawiy waa mursal xoog leh mursal mutasila weeyi waaya sidaa darteed buu ihi waa sunne hadal aan leeyahay ma aha marka waxa uu sheegayaa qowlka abi hurayre ee odhanaya acimnii aw dalliqnii iyo qowlkan saciid ibnu musayib ee sunnahaba uu ka dhigay yufaraqu baynahumaa inay ku fasakhan karta gabadhii haddii ay weydo masruuf sababaha ay u ashkatoon karto qaadiga ugu ashkatoonayso fasakhaad ku heli karto waxaa ka mida wixii ninka ku waajibo masruuf ahaa inuu waayo waanay samri kartaa waa sida u wanaagsan oo asxaabtii nebiga ridwaanullaahi calayhim dumarkoodu dee waxba may fasakna dalbi jirin way iska samri jireen wa can cumara radia allaahu canhu annahu kataba cumar wuxuu qoray ilaa umaraa'i alajnaad junuudda madaxdoodii wuxuu u qoray callaabakii muslimiinta madaxdoodii wuxuu u qoray fii rijaalin rag qaabuu ka maqnaaday can nisaa'ihim dumarkoodii ka maqnaaday an ya'khuduuhum inay qaadaan inay qabtaan bian yunfiquu an ya'khuduuhum inay ku kalifaan bian yunfiquu inay biiliyaan reerahooda aw yutalliquu ama ay iska furaan fa in dallaquu hadday furaanna bacasuu inay soo diraan ay bixiyaan binafaqati maa xabasuu gabadhan intii ay xanibeen biilkeedii akhrajahu shaafici walbayhaqi biisnaadin xasan waa xukun cumar colka had iyo jeer waa kii aynu soo sheegnay inuu soo isbedbedel ku samayn jira u fasixi jiray afar bilood markuu qofku maqan yahay dee inuu soo fasixi jiray ragga qaarkood baan fasaxba qaadan jirin ee iskaga tegay dumarkii afar sannadood lix sannadood shan sannadood uba soo tawaabi waayey ama ogaanba ha isu yeelyeelo oo gabadhan ha u aamuso ama jibbe iyo qiiro jihaadba ha qaado oo ha yidhaahdo gaalkii dagaalkiisii dhadhan baanu ku haynaa waanu dhow yahay xaalkiisuye maxaanu reeray kaga noqon ama taaba ha yidhaahdo jibbadaasi ha ku jirto oo qof islaam u hiilinayaba ha aado ama isyeelyeelba ha ka ahaatee waar nin kastoo collaalka ka mid ahoo gabadhiisa u iman waaye muddada afartaas sanadooda ka maqnaanay ama laba sannadoodba ama wax siin waaye biilkii ha bixiyo hadduu bixin waayo weliba taynu iminka hadlaynaa waa biilkii ila mushaahar bay qaadan jireen marka ninka bulshada ka mid a ama ciidanka ka mid a ee bixin waayo reerka biilkiisa muddada intaa la eg inuu gabadhii ama biilkii siiyo ama furo hadduu furiinka go-aan ku qaatana intii hore wuu qallaynaya bacafuu binafaqati maa xabas muddadii gabadhani isaga ay u xanibnayd eenay oorin ahayn furayna biilkeedii way soo qoranaysa saasuu xukumay cumar kataba ilaa umaraa'i alajnaad jundiga collaalka amiiradoodii iyo madaxdii wuxuu u qoray fii rijaalin qaabuu can nisaa'ihim rag dumarkoodii ka maqnaaday oon iyadiina u iman masruufna siin an ya'khuduuhum dhab ha soo siiya soo qabta buu ihi nimankaa bian yunfiquu aw yudalliquu waar xaasaska wax siiya ama soo fura fa in dallaquu hadday idhahdaan furnay bacasuu binafaqati maa xabasu intii ay xanibeen gabadhan ay hakiyeen ay habsaamiyeen dee biilkii ay ku lahaydna soo siiya marka hadduu laba sano ka aamusnaa labadeedii sano soo sii biilkii ee aanad waxba siin aday ku joogtay xadiidku waxa uu tusiyey qofka wax bixinaya iyo fadligiisa wuxuu fasiray xadiidku gacanta sare dee inay tahay ta wax bixinaysa maadaamuu nebigu yihi wayabda'u axadukum biman yacuul lamala qalbi kara xadiidka oo qowlka sheegaya gacanta sare inay tahay ta wax qaadanaysa qowlkaas suufiisamkaa iskaleh oo waa qowl qalab ah nafaqadii inay awlowiyaad leedahay oo qofka nafaqadiisu waajibka tahay baad ku horraysiin ka sunnahana waad kusii xigsiin doontaa marka adigoo weliba ajri niyoonaya qofka nafaqadiisu ay waajibka kuu tahay aad beelinaysa carruurta iyo dumarka ilaahay baad ajri kaga doonaysa xataa maa tajcalu fii fi imra'atik buu nebigu sacad ku leeyahy ilaa sadaqaa lagaaga qorayaa waxa ooridaada afkeeda aad gelinayso iyo carruurta adigoo kohanaya oo huruufaya ha siinine taxtasib min allahi ajran ilahay baa ajir kaga dooni nafaqada ugu waajibsan waa ta dumarka maadaamuu nebigu uhi huna cawaanun cindakum waar waa qaar aad soo qafaalateen oo idin xanigan cawaan waa kuwo masiiraad dee reerkoodii bay kaaga timi adigoo aday ku xaniban marka inaad u dhagoolayso aadna ama iyadii aad wax ka doonto waa qalad wey اkتلف العلماء hل للمرأة فسق نكاxya إdا اعتنت زوجهa بالنفقة أم لا culimada iسلاaمku waxay isweydiiyeen hadduu ninkii masروفkii waayo gabadhu ma فaskn kartaa ذahب الأئمة ثaلاثة مالك شhاaفعي أحمد saddexdaa mdhب waxay ku tegeen إلى أنhu يفرق bynha baynahma بdلبha hadday iyadu smri kari weyday codsato ay tiraa waa ka dhaqaajinaya meesha gurigan madow yururi maayo ka dhaqaajinaya haddii halkaa ayse soo taagto saddexdaasi waxay ku tegeen ha xaq bay u leedahay fasakhaada ah laakiin qaadigaa fasakhaya si aan muran u imanin cumar ibn cabdilcaziiz rabiicata ara'y xamaad cabdiraxmaan ibnu mahdi isxaaq ibnu rahwey abi cubayd raggaa saasay ku tegeen fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan bay daliishadeen gabadha si wanaagsan ha loo hayo ama si wanaagsan ha loo sii daayo haddii aan waxba la sayn dee si wanaagsan ila looma haye ibnu mundir oo in badan ijmac soo naqilaa wuxuu ihi habata ana cumara kataba ilaa afraadi alajnaad sidaa aynu hore usoo sheegay abu xaniifa wuxuu leeyahy fasak ma laha waadaa maxaa xala wuxuu leeyahy ha amaahato ama ha wada buul amaahdaa ama ha wada hana iska sabirto kow amaahdaasunbaa ku biiri doonta isaga qaadigun bay ogeysiinaysaa dabeedna wuxuuna loo amaahanaya wax waa meel la kala amar qaadanaya de ditaaba la waana dee hadalba ma joogo adigu qowlka macruufkii waa masale markaa culimada islaamku saasay u badan inay fasakh leeda laakiin waxa kasii wanaagsan ee ninkeeda u sabirto oo caruurteeda u sabirto saaad dumarkii saxaabiyaadka ay yeeli jireenoo iyadoo shaygan xaqba u leh aanay ku degdegin ama aanay dee adduunyo jacayl qaadin saasaa wanaagsan allahuma ilaa dee haddii uu canaatamayo oo isagoo xoolihii haya uu siin waayo oo cid uga qaado oo uga maroojisana ay weydo dee marka taasi waa gaar laakiin marka aan hagrasha jirin la isogol yahay saamaxaadaasa wanaagsan وعan abi hurayraةa radيa الlahu canhu qaala jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama faqaal nin baa nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuula اllahi cindii dinaar ninkani siminaar baabu dadka u furaye wuxuu yidhi gini baan dee hayaa xagga masruufka marka la eego qaala wuxuu ihi anfiqhu calaa nafsik naftaada ku bixi dee adigu cun qaala wuxuu ihi cindii aakhar hadda mid kalaan hayaa qaala wuxuu ihi anfiqhu calaa waladik ilmahaaga sii weliba waa ka aan qaangaadhina yar qaala wuxuu ihi cindii aakhar hadda gini saddexaad baa jira qaala wuxuu ihi anfiqhu calaa ahlik xaaska sii qaala wuxuu ihi cindii aakhar mid afraad baa jira qaala wuxuu uhi anfiqu calaa khaadimik ka kuu shaqaynaya sii qaala wuxuu uhi cindii aakhar mid lixaad baa jira mise shanaad qaala anta aclamu dee adaan yaqaan meeshaad ku bixinayso ama dhiga ama cidsii dee waaye ninkaas farsamada wanaagsan buu u sarifay sarifkaas wuxuu uga jeeday maaragtay in sida loo kala horraysiinayo akhrajahu shaafici wallafdu lahu abu daawud waakhrajahu nasaa-i walxaakim bitaqdiimi zawjati cala alwalad riwaayadaa xaakim waxay sheegaysaa in caru ilmaha laga horraysiinayo oorida oo marka u horreeya wuxuu naftaada si wuxuu ku xifsiye xaaska si intaan ilmihii yaraa la gaadhinba ninkani wuxuu doonayay markaa cilmi buu meesha ka soo saarayay jaryan calaa usluubi alxakiim anta aclamuna waxay sheegaysaa adaa yaqaana de intaa wixii ka dambeeya mar haddii dadkii waxooda kugu waajibeen aada wada meelaysay dee adaa yaqaan halkaad dhigaysa ama ku shaqo tag ama qof siya hada salaam laakiin horta dadka dabool baahidooda tartiibtaasuu sameeyey waaya waxa u horreeya qofka naftiisii oo intuu dee isagii horta bal xaasi iyo carruurtaba naftiisaa ka horreysa inkastoo qofka si wanaagsan u fikirayo laftiisu naftiisa uu ka qaado haba iska gaajoodee carruurta iyo xaaskaba uu siiyaba waxaa ku xigaya xaaska riwaayanka qaarkood si ay tilmaamayaan riwaayanka qaarkoodna ilmaha yar weladka marka la sheegaya waa weladkii yaraa ee biilkiisu ku waajiba kii isagu qaangaadhka ahaa dee adaaba wax kuleba halkaa waxaad ka arkaysaa in aabbihii iyo hooyadiiba waxaa ka soo horeynaya ilmaha yar iyo xaaska khaadimku goorta uu imanayaa dee waxa weeye mar aan laga yaabo aabbaha iyo hooyadu inaanay joogin xadiidkan kalena eeg can bahsi bni xakiimin can abiihi can jaddi radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah waxaan igu ihi rasuul allow man abaru yaa ugu biri badan samafalka aan bixinaya yaa ugu mudan man axsanu bixusni saxaaba inaan la inaan u samafalo ayaa ugu habboon abaru abaru macnaa waxay sheegaysaa man abaru marka waa ficil weey abaru ismu tafiilna way noqon kartaa ficilna way noqon kartaa mudaaric laakin waa ficil mutaar mudaaric imika oo hamzatu lmutakalim ay ku jirto macnaa waxa wey man man uxsinu ilayhima wa asiluhuma yaan u samafalaa man abaru yaan u samafalaa samafalkayga ayaa u mudan kow number one-ku waa kuma qaala wuxuu ihi ummak hooyadaa qultu waxaan ihi uma man yaa ku xigaya qaala wuxu uhi ummaka hooyadaa qultu waxaan ihi uma man qaala ummaka hooyadaa waa saddex jeer qultu uma man qaala abaaka aabbaa kusii xigaya uma alaqrabu faalaqrab waxaa kus midiba midka uu kaaga sii dhow yahay ayaa kusii xigi doona buuli xadiidkaasina saasuu xusay labada xadiid baa markaa la isla akhriyaya kaa hore muxuu yidhi aynu soo arkayni dee tartiib buu sameeyey xadiidkaa hore aanay ku jirin labada waalid halkanna labadii waalid baa ayaa halkan taagan marka xadiidkaa hore iyo kan dambe wuxuu sheekhu isugu xigsiiyey way isfasirayaan oo liiskaa hore sidiisaasuu yahay naftaada ooridaada ilmahaaga yar ka guriga kaaga shaqaynaya saddexdaa waxaa kusii xigaya aabbiyi hooyo labada nas isma tanaaqubayaane oo iskama hor imanayaan way istakaamulayaan way isdhamaystirayaan sharaxa alxadiiثaani fiihimaa daliilu calى wujuubi الnafaqati calى اlqariib min usuuli wa furuuc wa calى wujuubi الnafaqati calى الزawja lizawja wa calى wujuubi الnafaqati calى alkhaadim a in lagu biiliyo qofkaa wixii ku filan baana la siinaya أwalu shayin yabda' bihi annafsu uma azawja labadaasaa isku xigaya bacda zawjati اlmamluuk uma ta'ti اlum hooyadii baa kusii xigaysa de dabeetna aabihii wey uma ta'ti nafaqaة اlaqaarib dadkii aqaaribtahaa ee xigtadahaabaa markaa wixii la siinayo haddana loo qorshayn yuqadamu minhum اlأhn calى xasari اlmiiraas sidii dhaxalka ay kugu soo kala xigeen iyadoo midiba midku ka baahan yahayna dee la eegaya xadiidka waxaa ku sugan xagga samafalka iyo u naxariisashada iyo u deeqida iyo waxsiinta aabbaha hooyaa ka horeynaysa aabbaha hooyadiibaa ka horeynaysa hooyaduba waa dumara garo marka xaggii samafalka islaamku wuxuu badiyey dumarkiibuu badiyey oo raggaba uu ka badiyeyba intana ay eegayaan imaan laawayaashu dhaxal laba qoriya oo ragga laba qori looga dhigay bal hadda tanna eeg iyana waa islaan saddex baa looga dhigay saddex qori baa looga dhigay macnaheedu waxa weeyaan isagii wuxuu leeyahay wixii meeshaba xaggii samafalka kuwatar buu leeyahay rubuc halaaatu arbac waxale ruuxii dumarka ahayd waxaa laga eegayaa wixii la xidhiidha waxsiin iyo naxariis iyo ilaalin iyo xagga dumarkaa ku badan taha laakiin wixii hormuudnimo iyo maamul iyo karaamayn ama mudnaan xagga raggaa ku badan taana labada markaad si caama u eegto idaa anfaqa arajulu calaa ahlihi nafaqatan yaxtasibuhaa fa hiya lahu sadaqa markuu qofku biiliyo reerkiisa isagoo ilaahay ajri ka doonaya sadaqay u noqon hallo waxa biil oo dhami liiska sadaqadu kugu biiraya inta se la xusuustaa iska yarba intuu qofku qaanadaadooda iyo iska reebaya uun uu leeyahy maantana maxaa jira waxaa dee bal hooya hooyadaa intuu ku jiro u isdhaafinayo ayuu ilaawayaaba inuu ajri niyoodaba waayo qultu yaa rasuula allah hal lii fii bani abi salama ajrun idaa anfiqu calayhim walastu bitaarikatihim inamaa hum baniya nacam laki ajrun maa anfaqta calayhim xataa xaasku wixii ay soo heshay carruurteeda siinayso iyaduna waxay ku leedahay ajri iyo nafaqa saas wey marka halkaa waxaa ka muuqday nafaqadii qariibka nafaqadii orida nafaqadii xayawaanka aynu leenahay ayaa halkaa ka muuqatay iyo addoomihii qaybihii nafaqadu sheekhu halkaa kusoo xusay waa xaqii lagu lahaa ninka xaqii gabadha lagu lahaana dee qayb waxaynu ku soo marnay nuugmadii iyo ridaacii iyo jaqsiintii qaybta kalena waa alxadaana xanaanada xadaanada korinta la korinaya carruurta aabbihii iyo hooyadii labadaba waa lagu leeyahy marka dabeedna sidaa loogu samafalo dadkii faraca ahaa waxaa la rajaynaya inay iyaguna waalidka u samafalaan laakiin nidaamkan qarbigu ay qaateen ama ummadaha gaaladu ee a ilmuhu markuu dhasho in aabbaha iyo hooyada laga qaado xanaano la geeyo marka isagoo mujo ah markuu soo baxo xanaana la geynaya iyadiina inta iska xidhxidhatay koleygeedii qaadataabay markay yaro ladnaato xafiiskii u shaqo tegaysa odaygii iyo islaantii markay gaboobaanna xanaana labadoodii la geynaya iyagiina halkaasaa lagu libdhinaya taasi waxa weeyaan nidaamka islaamka mid ka soo horjeeda oo wixii naxariistii waalidnimo la odhan jiray iyo naxariistii ubadnimo la odhan jiray meesha way ka baxday ilmi yaraa kol haddii xanaano lagu soo koriyey markuu caqliyaysto ama qaan gaadho ayaa la odhanayaa waxa jira laba ku dhalay iskamaad soo bixinuune qaarku dhalaa hadda jira markaasuu leeyahy ma runbaa inay qaar i dhalay jiraan de hayo way jira haddaa miyaad iska soo baxday waa la dhalaa dadka eh dee bal markaasaa la odhanaya ha lagu tuso hal mar buu soo arkayaa muddo markuu joogo mar kalea la tusayaa maba xiisaynayaba leanna naxariistii iyo xanaankii waalidnimada dee muu soo aragba muu soo arag markay kolkay waaweynaadaan samafal uu ka sugayo waalidku ilmaha ah ma jiro ila samafalkii kamuu helin marka saasay ku kala duwan yihiin qofka la soo tarbiyeeyey ee waalidkiisii soo koriyey iyo qofka ama dibsirkaa ama la dayacay ama xanaano la geeyey labadaasi way kala duwan yihin xagga naxariista midna wuxuu ka helayaa waalidku xaqiisii midna ma jiraba allahu subxana wa tacaala